bismillahi raxmaan raxiim boqor waxaad wadanka ka maqnayd muddo badan kulley intii aad ka maqnayd waxba isbedelay bal maxaad kala kulantay wadanka markii aad timid ee iska bedelay muddadii kugu horreysayay imika waqtiga bismillahi raxmaan raxiim runtii aada iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan dalkii dib ugu soo noqdo muddo badan ka bacdi inkastoo aan dee shaqooyin ku maqnaa oo jaaliyadaha dibadda iyo sidii dalka iyo dadka intii dibadda u baxday looga warhayn lahaa ku jiray waayo dadka inta dibadda ku lumaysa ayaa ka badan inta dalka ku lumaysa oo maanta xaggan dhaqankii iyo diintii iyo wax walba waa la haystaa waxa gurmud u baahan waa dadka dibadaha markaa si allaajligeed waxaan ku jiray sidii bal dadka dibadaha iyo dadka gudaha la ysugu soo xidhi lahaa howlaha dhaqankayna ka mid tahay oo dee dadkii geedkii lagu hadhay maayo dadkii madax dhaqameedka loo ahaa yurub iyo america iyo asia iyo meel kastaba ka dhacay carabaha saasaan horta ku maqnaa soo noqodkaygaan soo noqday waxaan ugu imi waxa weeyaan horta waxyaalahan aada ugu farxay waxaa ka mid ah waxbarashada oo jaamacadihii iyo waxbarashadii aada iyo aada u kobcayaan dadkiioo wax aada u qabsanaya dadkii oo aan dowladda waxba ka sugaynay brivate secretkii oo aad iyo aad u koreeyay meelihii ganacsiga dadku lahaayoo aad iyo aad u koraya ayaa ka mid a iyaguna waxaa kaleoo ka mid a dadkii aad moodo caqligiis iyo garaadkiisu inuu korayo dimuqraadiyadda iyo qaabka doorashooyinka iyo fikirka laga qabo iyo midnimadii iyo gooniisutaaggiioo soo hagaagaya xaaladda kale ugu muhiimsanee aan arkaa waxa weeye somalilan oo xuduudaheedii gaadhay oo adkaysatay xukuumaddana waxyaalaha aan aada ugu mahad celiya waxaa ka mid ah dhisitaanka ciidamada qaran oo si fiican aad u arkayso inay ciidamadu aada u adag yihiin dhaliilo badani hay iska jireen oo xagga ma garanaysaa maamulka ah laakiinse aad iyo aad waxaan ugu ammaanaa anugu xagga dhisida ciidamada waan gartay in badan ayaad ku nooleed dhinaca imaaradda carabta qaar ahaana dubai maxaad howlahaad ka qabata halkaa aad ku nooshay maamahay wallaahi adeer abudabay weeye meeshaan deganaa haddaan deganaana dee waxa weeyaan kolley meeshaan joogaba dee shaqada dalka gudihiisa waan ka shaqaynayey dibaddiisana waan ka shaqaynayey waxaana ugu badnaa hadba xaaladda joogta iyo isku xidhka ummaddu meeshai joogta uun baan ka shaqaynayey laakiin shaqo brifad ahoo gaar ahoo shakhsiyana oo aan meesha ka haystay ma ay jirin waxay ahayd maraan arrimo caafimaad u joogay iyo maraan arrimo kale oo ururinta dadka aanu joogay waayo imaaraadku waa meesha qudhe maanta ganacsigeena arrimaheennu ku xidhan yihiin weye tusaale ahaan haddii soo qaadano waxaa imika la filayaa oo imika xiriir cusubu bilaabmay somalilan iyo wadamada wadanka dunida uguweyne wadanka maraykanka rajo weyn waxaa laga qabaa in somalilan aqoonsi ka hesha bulshada caalamka waxaa jirta marka taa laga yimaado xisbiyada macaarid xisbi ka mid inuu werwer ka qabo in doorashadu qabsanto xilligii loogu talagalay adigu aragti intee leeg baad ka qabtaa xilligii loogu talagalay doorashadu oo dadku aada u rajeynayaan in ay soo dhoweyn doonto aqoonsigeena ku qabsanto xilligii loogu talagalay doorashadu horta walaal talada waxaa shacbiga iskale xisbina male madaxweyne male gudoomiye xisbi male waxaan soo dagaalamay kumaankunka qof ay ka dhinteen waa dadka shacabkaa dadka shacabkaah waxay doonayaan inay arkaan dimuqraadiyad inay arkaan doorasho xaqa inay arkaan waxay ku yididiilanayaan iyo waxay usoo halgameen oo dhaba inay arkaan waxay doonayaan inay arkaan maamul iyo nidaam daryeeli kara inay arkaan waxa weeyaan xisbi iyo xukuumad midna loo joojin maayo shacbigu isaga waxa weeye maanta waxa aan u arkaa shacbiga somalilan inay ka go-an tahay inaanay doorashadu dib u dhicin cid alla ciddii istiaada ama xukuumadda haato ama xisbi haato inay doorashada dib u dhigaana shacbigu inaanu raalli ka noqon doonin baanaan ugu arkaa waxaan u arkaa inaanu ka adkay nin kastoo hogaamiye ahay mulasafayji ninkii la odhan jiray subax baa albaabada looga daatay shacbiga somalilan maanta dimuqraadiyaddooda inay ilaashadaan weeye cid kasta oo isku dayeysa inay leexleex ku samaysana lama yeelayo annagu ka madax dhaqameed ahaan guddiga doorashooyinka commishinka ayaanu taageeraynaa dimuqraadiyaddaanu taageeraynaa raja xumo kama qabo anugu inay doorasho dhici weydo waxaan leeyahay way dhacaysaa ciidana yaanay ku meeraysaan xisbiyadu keliyaha ha isku adkeeyeen ha shaqaysteen doorashada ha u diyaargaroobeen dadkooda ha ka dhex loobingareeyeen inta stakeholderska ay arrimuhu ka dhexeeyaan ha ilaashadeen waxaa ka dhexeeya laakiin waxa masiirka ah ee doorashadu ma dhacayso iyo dhicin ma dhacayso wax wey adeer way dhacaysaa wey doorashadu waqtigeediina waa la qabanayaa saasaanuna aanu ku shaqaynayna haddii lahayd
waxaynu ka warhaynaa saddex xisbi qaran baa waddanka ka jira saddexda xisbi qaran waxaa jira rag badan oo siyaasiyiin oo rugcado oo ka madax bannaan oo doonaya inay hanqal siyaasadeed leh oo ay talada waddanka ka qaybgalaan laakiin ku andacoonaya in guddoomiyaasha xisaabta mucaaridku amba saddexda xisbi qaran aanay doonayn cid kale inay oo kooto monoboli ku haysta hogaanka ururada arrintaa tusaale ahaan xisbiga qaran oo kale wuxuu ku andaco ururka qaran oo kale wuxuu doonayaa inuu ka qayb galo doorashooyinka dowladaha hoose markaa sideed u aragtaa habkan ay hogaamiyaasha ururada qaranku ay u haystaan mulabili ahaan ugu haystaan meesha horta waxaan leeyahay qolada qaran la yidhaahdo sida fardaa jigjigayaana indhaha iska xidhiina indhaha fureen baan leeyahay maaha een, cid kale wa- waddada waa inay gartaan meesha laga haysto waxaan qabaa anigu een, horena waan uga hadlay maxamed xaashi cilmi qaran buu ka mid yahay Ee, wakhtigii baligubeedle jabhadda lahaa wuxuu isla sharaxay cabdiraxmaan axmed cali cabdiraxmaan tuur cabdiraxmaan wuu ka helay wuu iska tegey wuxuu isla sharaxay een, maxamed ibraahim cigaal 1997 Een, waa laga helay wuu iska tegey waxaan u arkaa nin han leh dimuqraadiyaddu waxa weeyaan inaan heli karo inaan wax doorto iyo in lay doorto inaan xor u ahay xaq buu leeyahay in la doorto waxa waxay dhaliishu waxay ka timi horta waxa weeye saddexda xisbi anugu ma kala saarayo waa isku mid weeyaan saddexda xisbi midna ma ogola in as- asxaabta la furo saddexdooda waa ku shuraako waxa kaloo meeshoodii ho- ho- eh, gabay oo somalilan ku hungowday labadii gole qaran ee guurta iyo baarlamaan waxaan odhan karaa ma jiraan xilkoodana ma garanayaan masiirka iyo meeshay ummadda u hogaamin lahaayeenna ma garanayaan waxa weye inaan riyaale dictator ha lagu sheego anigu waxaan leeyahay isagaa dhaama waayo isagu wuu dee waxa weeye talada haddii ninka looga tago siduu doon u yeelaya waxaan leeyahay guddoomiyihii baarlamanka ayaa xisbigii u ololeynaya xisbi ninkii brotocolka ninka afraad ahaa ee dastuurka sharciga samayn lahaa ee qaranka samayn lahaa ee furi lahaa qaran inay la doorto oo ay xisbi noqoto ansixin lahaa ee diiwaangelinta u gudbin lahaa ee ansixin lahaa sharcigii lagu dooranayay xisbiyada kale xisbi waxay ku furi lahaayeen sharci dejin weeye iyagaa xaq u leh Sh- sharci inay sameeyaan diyaar uma aha mid waliba xisbi weeyaan inna uciid baa haysata inna kulmiya haysata inna udub baa haysata saddexdoodana waxay isku raacsan yihiin inaan xisbi kala furin guddoomiyihii go- golaha baarlamanka waxa weye ninka baarlamanka ay marka la doorto xilka qaran baa loo dhaamidiyey xirsi- xisbi maaha beel maaha wuu ka tegey nimankii waxay u fadhiyaan xisbi xisbiba u fadhiyaan shaqadoodiina ma garanayaan aqoontoodiina waa lagu hungoobay taladeeduina way liidataa waxayana dhaliisheeda leh golihii guurtida waad og tahay iyagoo sharaf iyo karaame leh karaame waxaa ugu dambeysay maantay kororsadeen maantay afarta sano ku dhufteen baa karaamo ugu dambeysay iminkana xisbiyay u kala fadhiyaan guddoomiyaha golaha guurtooda waa xisbi shaqadiisiibuu gabay inkastoo aanan run- runtii aanan jeclayn inaan ku talax tago hadda caafimaad ku maqan yahay waxa weeye waxaan qabaa golayaashii qaranku ayaan jirin golihii xukuumadda iyo labadii gole ma wada shaqaynayn taasi oo arrin dhaliisheeda so- ummadda somalilandna waxaan leeyahay hadday taladii gabeen waa in nimanka cadaadis lagu saaraa inay shaqadooda gartaan Een, waan gartay markaan ka nimaadna xaaladda waddankaynu kacno dhinacaayo waddanka soomaaliya Een, xaalado badan oo cakirin ayaa ka taagan soomaaliya iyo dhexdhexaadyo iminka uu bilaabay ra-iisul wasaare nuur cadde bal iyaga arrimahaas aad u aragto waxaa nooga sheeg.
horta waxaan odhan karaa nuur cadde aniga fikirkayga hadda een, halka iga muuqata een, inuu yahay nin u eh, qalma inuu dadkiisa nabad u doono waxaan arkaa fi- ficilada ka soo yeedhaya iyo si u shaqaynayo inuu hadduu sii dadaalo uu gaari karo halkii nelson mandela inuu gaari karo ilaa hadda fikirku marayana in lagu taageeraan qabaa Ee, waxaan kalaan ogahay qoladan shabaab ee qoladan la yidhaahdo een, een, aan idhaahdo maxaakimta ama se ururkii asmara lagu soo dhisay laftooda inay doonayaan power sharinka ee nabadda anigu waan la xidhiidhaa waan wada hadalaa een, waxay u diyaar yihiin in- inay doorashada ee, inay ka qayb galaan power sharing iyo wada hadal soomaaliyeed laakiin problemku waxa weeye cabdilaahi yuusuf ma doonayo in ay isu timaado ummaddu prime ministerkana lama fikaraha wuxuu wadaa sidii etoobiya ay ugu noqon lahayd askar isaga ilaalisa dowladda etoobiyana ma yeelayso arrinkaas waxay doonay u timi inay soomaaliya ee, nabad hesho dowlad noqoto dowlad jaara noqdaan waxaan ogahay etoobiya inay doonayso inay iskaga baxdo soomaaliya laakiin problemku waxa weeyaan waxaa lagu hugoobay cabdilaahi yuusuf hankii uu lahaa wuu ku hungoobay wuxuuna u arkaa inuu xal qura muddo kusii cimrigiisa kusii jiri karo isagoo meesha wareeriso ku xidho oo arrinka etoobiyana ay askar u noqoto waxaan leeyahay international communitygu hadday saaraan cudays cabdilaahi yuusuf inuu prime ministerka la fikir noqdo een, ama ay arkaan waxa weeyaan siyaasadda soomaaliya nin laguma badbaadin karo nin qura oo cimrigiisii tegey oo caqligiisii tegey laguma badbaadin karo siyaasadda soomaaliyeed soomaalida in laysu keenaan qabaa soomaalidu waxaa kaloo mushkiladaha haysta ka mid ah arrimaha somalilan oo ay mar walba ku khaldamaan waxaynu noqon karnaa laba dowladooda walaalaa jaara waxaan qabaa inaynu caalamka uga furo dhuudhubannahay inaynu dowlad u dhisno inaynu wax la qabanno waxaan leeyahay riyada ha iska ilaaweyn een, inana aan wax la qabanno iyaguna een, waxaan noqdeen oo aan la qabanno hadday taa diidaan wax alla waxay noqonayaan ma jiro annaguna waa xaqiijinaynaa toddoba iyo toban sanaan dowladnahay waana sii soconaynaa waana noqonaynaa ninka diida een, inuu walaalkii wax noqdo isagaan waxba noqonayn Een, boqor koox kaloo asmare joogtaa jirta koox kaloo al-shabaabna iyo kooxda asmarinowi kale aragti siyaasad duwanyiin dhinacii dowladdii inbagaatiin meeshii bay joogtaa sidee xal looga gaari karaa arrimahaasoo waddanka soomaaliya oo noqon karaa waddan caadi horta waxa weeyaan markaad eegto doorashooyinkii soomaaliya somalilan nabaddu kaga dhacday waxay ahayd beelaha heshiiyo isu yimideedna dowlad lagu kalsoonyay dhisteen maamulkii yaraa ee buntland laga dhisayna beelaha heshiiyo intay isu yimaadeen beelihii buntland degi jiray dowlad dhiseen oo ku magacaabeen tan kale waxa weeyaan niman baa intay isugu tageen reerahooda col yihiin baa isugu tegay nairobi dowlad bay soo dhisteen labadoodii reer heshiis maaha markaa beeluu markay iyagu heshiiyaan bay waxay dhistaanna ilaashan karaan anugu waxaan qabaa inay si sahlan u dhici karayso in nabad soomaaliya loogu dhiso shabaabka laftoodu shalay toba dowl waxay la shaqaynayeen maxaakiimtay la shaqaynayeen oo nabad bay ahayn cidna may dilayn cidna may tooganayn fikirka ee shabaabka iyo waxaan oo dhan waxaan qabaa inay soo koobanayso haddii etoobiyana meesha ay nabadgelyo kaga baxdo ee shir nabadeedna la isugu yimaado beelaha soomaalida ee meesha wada degaana ay wada hadlaan laakiin hadday noqoto cabdilaahi iyo prime ministerka iyo madaxweynaha beeshooda wada hadlaya xalkana loo arko inay labadaas tahay khalad weeyaan waa taasina wax ku iman maayaan xataa ifan waxaad arkaysaa inay meel kaga dhaceen four point fivekii ay wax ku qaybsadeenoo saddex beelood qura in la isugu soo celiyey beesha ra-isul baarlamaanka iyo ta madaxweynaha iyo ta prime ministerka inay baawarkii ku qaybsadeen oo ay dadkii kale xataa iska ilaaween marka taasina waxaad moodaa inay sii fogeynayso beelaha kale ayaad moodaa boqor kolley waxaad ahaan jirteen nin dhallinyaro soo maray markii aad dhallinyar ahayd maxaad xiisayn jirta sida kubadda oo kale basketboolka maxaad ciyaari jirtay berigii yaraantaada
kubadda waa ku fiicnaa orodkana waa ku fiicnaa berigii hore laakiin labadaba hadda waa soo dhaafay waa ka weynaaday kubadda cagtan ciyaari jiray kubadda cagtaad ciyaari jirtay boqor markaad eegto dhalinyar reer somaliland waxaad moodaa in wax badan iska bedelan dhinacii sportiska maxaad bal arrin u haysaa iyaga usoo jeedin wallaahi dhallinyarada waxaan odhan lahaa waxa barteen ta labaad mustaqbalka raggii hore waa tegayaa iyagu inay siyaasad iyo talo iyo arrin waliba inay saaran tahay ayaan qabaa ta labaad kulley waxaan odhan lahaa inaynay ku degdegin arrinkan dhoofka kan yurub waan ka imi waan soo arkay meel kasta waan soo arkay dalkooya wax dhaamaynaynan jirin waxaan odhan lahaa inay u samraan dalkooda oo dhallinyaradu sidii ay macdanta iyo khayraadka iyo nimcada iyo batroolkaba sidii looga soo saari lahaa dalkeenna ay ku fikiraan oo wax u bartaan laakiin dhoofka iyo tahriibta inay iska daayaan baan usoo jeedin lahaa haddii aan shaqo la helin anugu waxaan qabaa dhowaan inay iman doonaan ganacsadayaal iyo maalqabeenno dalka maalgashada iyo dowlado maalgashada haddii amniga aynu sii adkayno waxaan way janday fariisad waan arkaysayn inay kaga hadashay inay tii shirkadahooda ay ku amraysan yimaadaan waxaan ogahay dowladda carabta ee dhowaan madaxweynaha marti qaaday inay maalgelin keeni doonto oo ay iman doonaan madaxweyne anugu waxaan u sheegay dalku inaanu dalkuna joogayn difaacana aanu yeelanayn haddaan dhallinyarada iyo shacabka soo kordhiya jiilka dambe shaqa loo abuurin taquray wax ku degayaana waa taa ifan haddaan la samayn xataa waxaan kala hadlay anugu yacni garoomadii kubadda lagu ciyaari lahaa iyo dhulkii danta guud waa la baabiyey dhallinyaradii meel looguma talagelin haddaan loogu talagelin balwado iyo mushkilada imanaya waa in wasaaradda ciyaaraha iyo iyo ay u samaysaa haddii aan laba leeyahay garoomadii meelihii mihnadii shaqadii laga shaqaysiyaa fan badan in loogu talagalo oo wasaaraddaas oo kale ku shaqaysa arrimahaasoo dhan baan usoo jeediyay anigu xukuumadda waan kala hadlay xagga shaqada iyo dhallinyarada waxaa jirtay kulan lagu qabtay dhowaan burco ay ka qayb galeen abwaanin dad badan oo laga hadlayay tahriibka arrintaasi saameyn bay waddanka ku yeelanaysaa maadaama dhallinyaradii badnayd ay isku daynay waddanka dibadda uga baxaan ilaa iminka lagama arko xukuumadda tallaabo ku waajahan dhallinyarada ay hagaajinayso hadday tahay dhinaca waxbarasho dhinaca sportis markaa miyaanay u muuqan sanadada soo socda in waddanku dhallinyaradu ku wada tegi karto si adigu xal maxaad u arkileed
horta ilaahay baa wixii imanaya ku shuqulee laakiin anigu waxaan qabaa in la soo noqonayo yurub baan ka imi dhallinyaradii shaqa kuma haysato camal fiican kuma haysato waa la qayilayaa miroobaa dadkii dilay waxa weeyaan mushahar fiican lama siiyo waxa weeyaan ubadkii iyo iyo xaasaskii iyo carruurtii way kala lumayaan anugu waxaan qabaa way fiican tahay dadku badda ha isku tuureen way soo waaba ay arkayaan laakiin waa la soo noqonaya waxaan leeyahay in yar haddaynu samiro inaynu nimcadeena nala soo bixi karo khayra gaadhayno baan anugu ku niyad wanaagsanahay yurubna anigu shaqo taalla iyo nidaam wanaagsanoo yaallatoona kumaan soo aragay waxaan u arkaa in meeshii dadkeenni iyo dhallinyaradeenni ku dayacmayaan